waxaan halkan kusoo bandhigi doonaa insha allahu kariim warbixin yar oo kooban idinku dheereen maayo maxaanu qabanay sanadkii lasoo dhaafay oo suu uqabtay bangiga salaan xagga investmentiga ama maalgelinta markuu dadka usameynayay muxuu sahiidsanayaa mustaqbalka oo uu rabaa inuu idinku soo biiriyo sanadka soo socda insha allahu kariim oo uu idin soo kordhiyo guulo waaweyn ayaanu gaarnay guulahaasna waxaa ugu waaweynaa bangiga oo cusub ayaa waxaan ku guulaysanay inaanu dejino nidaamkii iyo qaabkii lagu shaqayn lahaa oo bangigu ku shaqayn lahaa waxaa asal noo suga gashay isla bili ugu horreeyey ee sanadka inaanu bilowno inaanu dadka sino maalgelin maalgelintaas oo adigu ayadoo noocyo badan kale isugu jirtay qaybaha ugu waaweyn waxay ahaayeen inaanu shirkado aanu ka qayb qaadano oo aanu ku samayno maalgashi aan ku samaysano oo bank ku samaysto maalgelin ku samaysto shirkado ku samaysto waxaa kale oo qaybaha u waxkaqabka kamid ahaa isagoo adeegsanaya nidaamka la yidhaahdo mudaarabada iyo nidaamka la yidhaahdo muraabxada waxaa kamid a dhinaca gaadiidka oo xaqiiqatan aanu wax ka qabanay gaadiidka ugu waaweyn iyo gaadiidka ugu yaryar intaba dad u dhexeeya aanu wax u qabanay oo aanu ku maalgelinay waxaanu maalgelinay higaga ceelaka lagu qodo waxaanu maalgelinay baabuurta yaryar oo xaxada oo dadku ay ku socdaan intaba waanu maalgelin waxaanu kaloo wax ka qabanay oo maalgelin ku samaynay oo dad badan oo hadda halkan fadhiya aanu ugu qabanay maalgelin dhinacyada electronicska sida hadda ku arkayseen qaar kamida meeshan dhinaca dharka oo ah dharka ladisto sida hadda wa arkayseen halkan ka arkayseen iyo dhinaca raashinka dhinacyada kale aan wax ka qabanay waxaa kamid ah real stateka oo maalgelinta aanu ku samaynay inaanu dadkii u baahan aanu waxaa kala qabanay waxyaalo badan oo kuseeya dhinacyada maaragtay dadka dhismayaashoodii kuseeya mashaariic dhismayaal loogu sameeyey xuseeya waxaala noocaas oo kale ah in bangigu maalgeliye oo maalgelinu ku sameeyey waxaan wax ka qabanay oo kale dhinaca kalluumaysi oo maaragtay isheeg dhinac wasadeed iyo dhinac doonyood intaba waxaanu wax ka qabanay arrimahaas oo aanu dad ku maalgelinay qaar kamida halkan ay caawa fadhiyaan waxyaalaha kaloo xaqiiqatan guusha noo ah oo aan ku tallaabsanay sanadkaas waxaa kamid ahaa dadka danyarka ah oo masaakiinta ah oo aan tamarta badan lahayn oo kamid a xubnaha bangiga kamid a ama macaamiisha bangiga kamid ah in bangigu ku caawiyo dhaqaale aan lacag qaar la siiyo oo lagu maalgeliyay aan bangigu wax faa'iidaa ka qaadanayn dhaqaalahoodana lagu soo kobcinayo weliba khaasatan waxaan aada u maalgelinay hawshaas oo aan dadka ku taasilaynay waktigii ramadaanka ah oo maaragtay bishu ay ahayd ramadaanka ay ahayd noocyada maalgelinta ee sanadkaasaan ku guulaysanay waa saddexdaa nooc nooca la yidhahdo mudaarabada nooca la yidhahdo musaarakada iyo nooca la yidhahdo muraabaxada siyaabi aan u maalgelinay oo sanadkii lasoo dhaafay aan u maalgelinay waxaan oran karnaa boqolkiiba afartan iyo san maalgelinta aanu samayna waxay ahayd musaarakooyin bay ahayd boqolkiiba saddex iyo toban waxay ahayd mudaarabay ahayd boqolkiiba adigu afartan iyo labana waxay ahayd muraabaxaday ahayd saddexdaas nooc ayay ama sidaas oo garaaf ayay ukala baxayeen maalgelinta aanu samaynay sanadkii lasoo dhaafay waxaan halkan idin kusoo bandhigayaa wax yar oo ah bal inaad fahantaan sida uu bangigu u shaqeeyo oo macaamilooyinka ama maalgelin markaad kasoo doonato sida bangigu uu kuugu fulinayo qaabkee uu kuugu fulinaya bangigu qaabka ugu horeeya waxa weeyaan bangiga marka mashruuc la keensado qofka customarka ama macmiilka uu mashruuc keensado waxaa wada fiiriya oo wax ka qabta qaybta ugu horeysa waa culimada culimada waxa weeye bangigu wuxuu leeyahay lajno ka fiirisa maadaama uu yahay bangi islaamiya waxay ka fiirisaa wax allaale iyo wixii la fulinayo shareecada islaamka ma waafaqsan yahay mise maya arrintaa marka culimada ay ka gudubto mashruucuu ka gudbo waxa uu tagaa qolada sharci yaqaanada ama looyariska loo yaqaano looyarisku waxay waafajinayaan mashruucan inuu waafaqsan yahay sharcigii dalka iyo in kale oo labadaa daraf uu kasoo gudbo mashruucaasi wuxuu gaarayaa dhinaca managementiga ama maamulka waxa la yidhaahdo maamulkii bangigu u imanayaa markuu maamulka bangiga u yimaado maamulka bangigu waxaa jira nidaam lama siiyo oo lagu maamulo maaragtay wax kasta oo maalgelina oo soo gala oo kasoo gudbaa dhinacii culimada iyo dhinacii sharciga oo maaragtay dalka u yaalay nidaamkaas marka lama siiyo wakti bay qaadanaysaa waktigaas ay qaadato annaga waxaan jecel lahay intaa markaan wagudbo soo kobidaya afwan waxaan halkan idinku soo gudbinayaa aasaaska waxyaalaha u ah shuruudaha qofku markuu keensanayo ama uu rabo inuu keensado dalab inuu keensado xaqiiqatan de in badan oo idinka idin kamid ah hadda way yaqaanin waxaan oo de waa loo fuliyey oo mashaariicda waa loo fuliyey laakiin waxaan hadda u sheegaynaa waxa weeyaan waa dadkiina kala dhiman iyo wixii kale ee maaragtay dhimanba inay de ogaadaan oo bal ay qaabka horta marka hore dhagtaano arrimahaas waxaa ugu horeysa horta bal qofku inuu mashruuciisa qeyb u tahay sheega labaad oo laga raba waxa weeyaan qofku inuu maaragtay boqolkiiba soddon uu keensan karo maaragtay maaliyadii laga rabay in loo maalgeliyo waxaa kaloo la iska rabaa oo maaragtay qofka laga rabaa waxaa jira form aan u diyaarinay oo fudud oo qofka u sahlaaya waxyaalaha macluumaadka laga rabo oo dhan uu ku buuxinayo soomkaas wuxuu ka helayaa bangigu ka helayaa markuu yimaado waa la siinaya soomkaasu qofku buuxinaya oo dhamaystiraya haddii ba yidhaahdo waxyaalaha asaafiyaadka waxaa kamid a qofku inuu samaysto oo had iyo goor uu kusoo tala galo damaanad waxaa kaloo maarata waxyaalaha ugu muhiimsan kamid ah qofku marka uu rabo maalgelin uu rabo inuu hadba uu waafaqo oo ogolaado nidaamka ama muddada ay udejisay bangiga u dejiyey markaa muddadaas way kaabnaan kartaa wayna dheeraan karnataa waxaan idin dujinayaa himilada sanadka cusub waktigaa dhacay baan leeyahay himilada sanadka cusub waxaan kusoo koobaynaa qaybahan qaybta koowaad waxa weeyaan bangigu insha allahu kariim wuxuu hirgelin doonaa dhismo weyn hadda halkan aad ka arkayseen ayuu hirgelin doonaa oo noqon doonta xaruntiisa weyn ee uu marka dambe ugu guuri jiro hata halka uu hadda degan yahay oo degi doono insha allahu kariim waxaan rajaynaynaa inaanu badino tirada hadda maalgelintii sanadkii dhawa aanu badin aan samaynay ka badan inaan samayno sanadka soo socda noocyo kale oo hadda saddexdii aan idiin sheegay aan ahayna inaanu samayno insha allahu kariim waxaanu insha allahu aanu abuuraynaa oo aanu hadda ku taagasannahay inaanu samayno shirkado shirkadaas ama bangiga gaab u yeelanaya ama waxa weeyaan dad kale oo shirkada hadda leh ayaanu bangigu la shirkoobi doonaa insha allahu kariim qaar kamidana hadda way fadhiya halkan oo rag qaasi lala wado sheekadaas oo maaragtay warkooda hadda uu socdo way fadhiyaa halkan ciddii kale oo danaynasana kulle bankigu diyaar buu yahay waxaanu kale oo ballan qaadana insha allahu kariim sanadkan inaan fulino hadda inagu soo socda waxa la yidhahda xisaab maaliyadeed maalgelineed qofku inuu lacagtiisa dhigto bangiga bangiguna markaa lacagtii qofka ugu shaqeeyo oo faa'iido uga soo saaro faa'iidadaasna markaa insha allahu kariim si wanaagsan oo xalaala oo nidaama oo wanaagsan oo xalaala ku desan uu marka uu qofkii wax uga helo marka iga raali ahaada waktigaa dhacay baa la leeyahay intaasaan kusoo koobaya waad mahadsan tihiin kasoo qayb galkiina mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullahi somalitop com